Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee maamulka Puntland ayaa weliba kulan wacyigelinaya ka gobatay degmada Bursaaal ee gobolka Mudug walibana Goobrook oo ay hano ku mid eh howlwadeenada wasaaradda maamulka degmada iyo qaybo shurdumay bulshada ujeedka lagu lahay kulanka iyo haysada lan ilaali lahay deegaanka waana lanku horseeda lahaye haalufinta dhirta iyo daaqa waana lan hormariya lahaye deegaanka hana ku mid ee xubnog iyo sharduwan ayaa ku qayb galay kulanka iyo waliba siyeeda iyo aan ku hadlayno muhiimada bulshada iyo in lata in lagu wacyigeliyo arrimo deegaanka iyo maanta waxaan u joognaa magaalada buursaalax in maaragtay aanu dadka ugu qabanno kulan wacyigelin iyo shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada guud ahaan gobolka iyo degmooyinkiisa waa maraynay oo muhiimadduna waxay ahayd bal dadka inaanu gaadhsiino fariinta ilaalinta deegaanka ah iyo qaabka ay deegaankooda u ilaashan lahaayeen beryahan dambe aaggan degmooyinkan ku yaala ciidka qaylo badan baa ka soo yeeraysay oo ku saabsan in dhuxooshii laga jarayo oo xaalaf badan oo deegaanka ka socdo marka shirkan waxaa isugu yimi qaybaha kala duwan ee bulshada oo booliiskii ku jiro oo degmadii ku jirto oo nabadoonnadii iyo ismadii ku jiraan haweenkii ku jiraan marka muhiimaddu waxaa weeye bal in aanu ka wada tashanno oo aanu wax iskaga ogaano oo sidoo kalena aanu isla lafagurno qaabkii wax looga qaban lahaa dhibaatada deegaanka iyadoo bulshada laftoodu maaragtay ay doorkoodana ay uga qaadan lahaayeen dhallinyarada iyo haweenkayo marka soo dhowaada haddana waxaan u dhiibayaa
gudoomiyaha degmada madaxda wasaaradda deegaanka taliyaha booliiska xildhibaanada agaasimayaasha iyo dhammaan bulshaweynta reer bursal waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan aad uga soo qayb gasheen barnaamijka ku saabsan wacyigelinta ilaalinta deegaanka waxaan aad uga mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka oo iska xilsaadhay inay wacyigelin u samayso bulshaweynta reer puntland gaar ahaan degmada bursaalax oo maanta nala joogto waxa aan qaadanaynaa waa casharo muhiim oo la rabo qofku marka uu qaato inuu bulshada uula tegayo uu u geeyo si ay deegaanka u noqdo mid ilaa shan waxaad arkaysaa bursaalax markii la fiiriyo waxay ku jidhaa oo qayb ka tahay meelaha aad ugu liidata ilaalinta deegaanka markii hadda la fiiriyo ayadoo ay keenaysa waa maxay wacyigelin badanna oo dadku ay u baahan yihiin waxaan uga mahad celinaynaa maamulka iyo taliyaha booliisku shaqo badan bay ka qabteen oo hadda shaqadii u dambaysay oo dad lagu xirxirahayey oo lagu soo qabtay ee ka shaqaynayay dhibaataynta deegaanka aad baa uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in si guud haddaan nahay dhammaantoyo bulshada bursaalax ka maamul ahaan in annaguna qayb ka noqonno sidii loo ilaalin lahaa deegaanka idinkana waxaan idinka rajaynaynaa insha allah bulshada oo hadda tababarkaan qaadanaysa inaad qayb ka noqotaan sidii loo ilaalin lahaa bulshada wacyigelin aa u samaysaan si gaara waxaan ula hadlayaa maamulka xaafadaha inay si gaara uga wacyigeliyaan oo wacyigelin iyo iyaguna usii qabtaan dadka ay ku laabanayaanoo xaafadaha odayaasha iyo nabadoonnada iyo dhallinyaraduna sidoo kale ay qayb ka noqdaan insha allah barnaamijkeennu halkaan ku ekaan mayno waa sii wadaynaa waxaan noqonaynaa haddii tababarkaanu dhammaado inaan annagu noqonno tababarbixiyaashii annagoo isku duuban oo shaqadaas aan bilowno inaan qayb ka noqonno inaan ilaalinno deegaankeennan reer bursaalax waa dad isku tashaday oo laamiyada qurux badan iyo waxqabadkaasaan dhisannay waxa keliyao noo haray waxaa weeye inaan ilaalinno deegaankeenna oo aan qayb ka noqonno sidii loo ilaalin lahaa insha allah waxaan rajaynayaa inay barnaamijkaasu noqon doono mid fiican oo hirgala idinkana waxaa idinka rajaynaya de mas-uuliyadda awalna waa qaadeen dad deegaanka ilaaliyana waa ahayden laakiin inaan wacyigelinta bulshada aan siinno waxaan kusoo dhaweynaya haddana dhirtooda inaan la gubin ilaalsato wax badan baa inoo qabsoomaya waxaana kala dardaarmayaa dhirteenna inayna wada ilaalsanno habeen iyo maalin u wada taagnaanno xaafado iyo deegaan iyo miyi inta kaga timidba macnaha inaynu ka wada shaqayno hal qof wax ma qaban karo laba wax ma qaban kardho saddex ma qaban kardho toban wax ma qaban kardho inteennaanoo isku duuban inaynu bulshadeenna wacyigelinno dhirteenna ilaalsanno ka wacyigelinno dadka dugaagga ahoo aad sida xun u gumaadaya kulankunya waliba usahaayko muhiimad gaare aan leh bulshada degmada bursaalax ee gobolka mudug